gudoomiyaha gobolka banaadir waana edoga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale yashir gudoomiye shirka gudoomiyaalka degmooyinka gobolka banaadir odhanku dowahaya qorsho maareynta iyo hal anhalowka biimareenada magaalada muqdisho shirka wayba warbixin lunku dhungu siday injineeri ku dareera hay-adda hydronova oo habandhigtay qeybtii koowaad ee naqshadeynta lakusuubiyay sagaal degma oo ku tirsan magaalada muqdisho iyo diyaargarowga bilaabashada qeybta lamaad ee laga naqshadeeyahay degmooyinka hirsa si muddada ankadhow lahangebagabaaya qorsho naqshadaynta biimareenada muqdisho shirku kureedweyba warbaahinta la hadalay afhayeenka maamulka gobolka banaadir mudane saalax xasan cumar weynuuse faahfaahiyey walyaabo unku muhiimsanaa ee shirka lunkudowhay bismillahi raxmaan raxiim gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa gudoomiyey shirka degmooyinka gobolka banaadir kaasi oo loogu hadlay qorshaha maareynta biyomareenada magaalada muqdisho shirkan ayaa waxaa warbixin loogu dhageystay injineerada ka socda ee shirkadda hyderonova iyo weliba madaxda mashruuca nagaad oo iyagu qorshaha naqshadeynta magaalada muqdisho ee lagu xalinayo biimareenada ka wada degmooyinka gobolka banaadir waxayna halkaasi kusoo bandhigeen qorshooyinkii hoolihii laga soo qabtay sagaal degmo oo ka tirsan degmooyinka ee gobolka banaadir iyo weliba qeybta labaad oo la qorsheynayo in lagu naqshadeeyo degmooyinka harsan ee caasimadda magaalada muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa ku ammaanay mashruuca nagaad iyo hay-adda haydaranova howlaha shaqo ay ka qabteen qaar ka mid a degmooyinka magaalada muqdisho asigoona kula dardaarmay in la dardargeliyo howlaha naqshadeynta biyomareenada magaalada muqdisho si loogu gudbo qorshaha dhismaha biyomareenada caasimadda shirkan uu goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir mudane xasan jimcaale ayaa sidoo kale loogu dood dhowaan wayba bilaabado doonay qeybta koowaad ee naqshadeynta lakusuubihay sagaal degma oo gobolka banaadir ku tirsan sida maamulkuusi sheegay